aadsan waxaanraxiim harun waa salaaman tahay waxaan joogaa ceelwax soomaaliya shalay baan nimid aaggaan waxaan u joognaa inaan horumarintii amniga siaad la socoto halkan waxay ahayd meelaha ka mid ah meelaha ciidamada admas ay naga kaalmeeyaan ciidanka ka tirsanaa admas ee kenya ayaa muddo nala hayay marka waxaan qaybtii decembar sanadkii dhammaaday ay ka baxeen bay ka mid ahayd marka intii markaa ka dambeysay waxaan howl ugu jirnay sida dadkan deegaankan iyo magaaladan gacanta khawaarijka ay dib ugu noqon lahayn oo aan u hayni lahayn marka taas ayaan qayb ka tahay socdaalkayga bal si loo xaqiijin lahaa amnigaas marka ma la wareegteen ugu dambeyn hadda xeradii ay ka guureen ciidamada admis runtii waa arrinta hadda haaruno waan rabna inaanu la wareegno waxaanu samaynay ciidan baa marka hore annaga halka inoo joogay ciidanka daraawiisha jubbaland ah ciidamada esan ee xoogga dalka aaggaan ma joogin marka waxaanu isla qiyaasna annaga iyo dowladdan dariskana oo kenya inuusan ciidanka hadda jubbaland oo halkan joogay awood u lahayn inuu la wareega xaradan ay wax ka dhiman yihiin marka waxaanu ka codsannay inay bal ayaga oo aan admas ahayn maadaama ay meesha xaduudaba tahay ayagana ay dantooda amni ku jirto inay muddo dhowr bilooda waktina siiyaan intaanu annaga ciidanka ka diyaarinayno ciidan baan tababar gelinay ciidankii baan hadda tababar ku xirayna oon qalabaynaynaa marka hadda waanu alxamdulilah waanu awoodi doonaa inaan la wareegna maalmaha soo socda haddii alleyno waa gartay marka ilaa goormay ogolaadeen iyagu inay sii joogaan ciidanka kenya iyagoon admis ahayn inay sii joogaan ilaa intee bay ogolaadeen runtii time nama ayna siinin laakiin waxay yidhahdeen haddii hadda hawl baad wadaan inta ciidankan tababarka ku jiro aad ka qalabaynaysaan awoodda ciidankiinan ka dhiman oo qalabna aad kasoo buuxinaysaan waan sii hakanaynaa ayaga oo k d f ah oo aan admas ahayn marka wakti waa nagu cariiri marka arrintaasaan aniga iyo wasiiradaba u nimid inaanu gacan ka geysano dadka shacabka iyo deegaankana aan la hadalno oo aan idhaahdo aan isku tashanno amnigayaga waa lama horaan aan iskugu tagno intaan awood leenahay inaan la wareegno marka waa markii aan maalmahan aan la wareegno ayagana waxaan u malaynaa inay ku noqon doonaan xaduudda iyo dhinacii fadhiisimada deegaankooda waayo waxaan rabay kale inaan ku weydiiyo sanadkanna waxaa la filayaa afar kun inay baxaan ciidamada admis laba kun bisha juun ee soo socota oo hadda maalmo ay ka dhiman yihiin laba kun oo kalena bisha sebtembar ee sanadkan dhammaadkeeda ciidamada intaas ka soo harana oo la filaya inay noqdaan sagaal kun ilaa toban kun oo admisa sii joogaan soomaaliya sanad kale magaca laakiin laga bedelo oo howlgal cusub ay noqdaan fikraddaada saaad u aragto qorshahaas arrinta aruna waad og tahay oo marar horaan sanado horaan ka warranay iyo xiliyo kala gedisan arrintaas arrin taariikhoo la sameeyey bay iska ahayde wax ku dhisnaa waaqici in xaaladda hadda soomaaliya ay ku sugan tahay ay deg deg markiiba ciidamada soomaaliya amniga ula wareegaan kuma salaysnayn annaga jubbaland afar goobood baa naga khusayso juun in meelaha ay ka dhimayaan ay tahay ilaa jubbada hoose iyo gedaba ka mid ah marka halgan baan ugu jirnaa inaan bal deegaanadii iyo amnigii lala wareego annagoo iskaashanayna dowladda federaalka waxay awoodo iyo annaga isteed ahaan waxaanu qaban karno laakiin mar walba waa khalkhalaabnay waa arrin hadda aanu u muuqanin in boqolkiiba boqol lagu wada guulaysan doono in lala wareego deegaanada ay admas ka baxayso haddaan xal kale la helin marka walaac weyn bay nagu haysaa arrinta ayada meelihii horey looga baxay bal xaaladooda ka hadalo ciidamadu admis ama kuwa kenya oo deegaanada jubbaland ka howlgala ay ka baxeen iyo hadda sida ay noqotay xaaladda deegaanadaas
runtii qorshaha markaad fiiristo qolada midowda africa ay sameeyaan markii deegaanada laga baxaya qaarna waxay ku qoraan inay samayn doonaan xel wareejin oo ciidamo kala wareegayaan qaarna ay bilxeriyaan xeriyaan macnaheedu waxaa weeyaan cid nagala wareegaysa ma jirto waanu ka guuraynaa weeye deegaankaas haddii markii deegaanka laga guurana nimankii shayaadiinta ahaabaa maarkayaa aan helaya awood ay deegaankaas dib amnigiisa ugu qabsadaan oo ay dadkii ku dhibaateeyaan noloshooda iyo horumarkoodaba aagan hadda ceelwaqan kala hadlayo waxaa jirtay deegaanka garileyo meel weyn aheed oo muhiim ahayd oo ay ka baxeen runtii waa ku guulaysan weyn annagan inaan amniga la wareegno ayagana way iskaga baxeen dib baa shabaab ku qabsaday waxbarashadii iyo nolosha halkaa ka jirtay iyo horumarka deegaankan ka jirtayna hadda waa curyaansan yihiin walow annaga ciidamo aan dusha dhignay oo aan aan u wada daynin inay si toosa u kontaroolaan marka waa dhib mar walba taagan weyn haddaan ku soo laabto arrintan hadda xerada ceel waaq waxay ahayd decembar inay ka baxaan imise bilood oo kale ayaa laga yaabaa inay sii joogaan halkaa ciidamada kenya
december sida qorshuu ahaa horta waxay bahayd inay september baxaan waa tay saddex bilood mar lagu daray deegaankan calilwaaq marka saddexdaa bilood bay qayb ka ahayd december way baxeen way dejiyeen calanka midooda africa iyo kii kaloo dhanba unitka marka ama ciidanka batalyanka ahaa markaas admasaa waa baxeen ciidamada saaxiibtinimo ah oo k d f ah ayaa dib noola hayay marka bilihii lasoo dhaafay inta annaga aanu ku jirnay qaabkii aan ula wareegi lahaynay iyo diyaargarowgii marka ina time haddaan annaga ciidamadan aanu qalabayno ama aanu waxayno way bixi karaan wax wakti o haystaan inay nagula joogaan ma jirto ina time bay maaragtay ama xilli kastay bixi karaan laakiin alxamdulillah hadda annaga sida noo muuqato waan la wareegi karnaa amnigii halkan inaan sii hayno maadaamaan dhowr bilood aanu wakti badan gelinay in ay dib calal waaq gacanta khawaarijta ugu noqona